maliku raximah llah tacala ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mid ah almajiiu inuu yimaado maalinta qiyaamada sifadani waxay qeyb ka tahay oo badanaa la raaciyaa ama lagu lamaaneeyaa sifadii ka horreysay sifatu nusuulka ahayd wey waqad rawa thiqaatu can khayri ilmala biannahu caza wajalla wacala fii huluthi leyli اlakhiri yanzilu dii cashirkii u dambeey aan kusoo maray abayaadii u dambeysay ayuu imaatinkana la socdaa rabbi subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamada inuu imanayo una imanayo dadka inuu kala xukumo iyadoon cidna la dulminaynin oo cadaalad xukunku noqon doono aayaadka qur-aanka iyo nusuusta nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam ayaa in badan lagu sheegay yowmulfasli qiyaamada in looga jeedo qur-aankaad ku marteen waxaa ka mid ah suurat lmursalaat baa ka mid ah liyowmi alfasli maalinta kala saarka dadka in dib damba laba isqabqabsanaysa iyo laba xaaji iyo gari dhex mari doonto xukun u baahan doontahay aanay jirin wey maalintaasuu ilaahay imanayaa si uu dadka u kala xukumo in dadka kale xukunkooda uu imanayana xadiidkii muslim iyo bukhaari ay warinayeene ahaabaa tusaya maa minkum min axadin ilaa wasayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaanu walaa xijaabun haddaba rabbi inuu kala saaraya dadka xadiidkaa waa ku cadyahay xadiid kale saxiixa ay bukhaari iyo keyrkii warinayeenna waa ku ahaa in ilaahay qofka addoonkiisaa gaar ahaan dadka wanaagsani intuu xisaabiyo fayuqariru calayhi dunuubahu dunuubtiisi baa lagu caddaynayaa marka uu is yidhaahdo alaalahay tala fara kuma jirto waxaan cadaab ahayna kuma sugayo baa waxaa addoonka wanaagsan lagu dhihi doonaa adduunkana waan kuu asturay aakhirana haddana waan kuu dhaafay waan kuu cafiyey jannadaa la geenayaa ama ilaahay wuu imanayaa in la yidhaahdo oo sifada ah kalaa idaa dukat اlardu dakan dakan wajaaa rabuka rabbigaa uu yimaado haddaad tirahda iman maayo ilahay qur-aanka waa imanaya sooma dhihin haddaad tirahda may ma imanayo ilahay aakhara waxaad dhihi doonta aday kuu taallaa ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yihi wajaaa rabuka lafdu lmaji baa laga cabiray waxaa kaloo ilahay qur-aankiisa ku sheegay hal yanduruuna ilaa an taatiyahum اlmalaa'ikatu aw yaatiya rabuka rabbigaa inuu yimaado aw yaatiya bacdu aayaati rabbik hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum اllahu fii dulali min alghamaami wاlmalaa'ikatu waqudya اlamru waila اllahi turjacu اlumuuru iyo keyrkoodba aayaadka lagu tilmaamay rabbi inuu iman doono subxaanahu wa tacaala qur'aanku way tiro badan tahay ilaahay sida kamaa yashaau macnaheedu waxaa weeye annaga imaatinka ah uu sheegay rabbi inuu imanayaanu rumayn laakiin kayfiyadii iyo qaabkii ma geli karno seebku iman doonaa allaahu aclam kamaa yashaau si allaala sidii uu doono hase haatee annagu sida uu iman doono nalooma sheegin waxaa naloo sheeginna nalooma dirsanin qaacidada mowqifkaad istaagaysa iyo gadaal bay ka iman doontaa insha allahu tacaala ama qadaha rabbi inuu cadaalad yahay ilahay wuxuu qur-aankiisa ku sheegay in allaha laa yadlimu midqaala daratin wain taku xasanatan yudaacifha wamaa rabuka bidalaamin lilcabiidi xadiidka qudsigiina waa taqaanaan yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu wa annahu allana inaad qirta weeye yuraa in la arki doono bilaa inkaarin iyadoon wax diidayaa ay jirin iyo cid inkiri kartaay aanay jirin fii jannati alfirdowsi jannada firdowsa marka la galo baa bil absaari indhaha lagu arkayaa halkan mualifku raximah allahu tacaala wuxuu kaga hadlay saddex mas'aluu beydkaa ku tilmaamay gadaal haba ku faahfaahiye kow ilaahay in la arki doono weeye goorta jannada la galo aragtida ilaahayna uman baa diidayoo laga dhaadhicin waayey marka lagu marka la arkayaay waxaa hadalkaa ka muuqata jannatulfirdows baa lagu arkayaa haddii la yidhi waxaa arkaya waa dadkii jannada galay halkaa waxaa ka baxay dadkii aan jannada gelin dib buuna ka soo celin doonaa masaladaas ilaahay marka la arkayo dadku waxay ku arkayaan indhahooday ku arkayaan ee jirkoodao dhan intuu wada qodxiyo indhan noqdo meel kasta uu idinka jiraa la dhihi maayo ayuu tilmaamay ama masalada ilaahay in la arki doono oo mu'miniintu aakhiro markii la tagiyo jannada ay arki doonaani waa masalo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamna aada uga cadcad aayadaha qur-aankuna ay tilmaameen ilaahay ahlujanna markuu ka hadlayay wuxuu yidhi wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa rabbigeed bay naadiratun min nadara yandur rabbigeed bay eegaysaa oo arkaysaa laba aayadoo kalena waxaa lagu fasiray inay tahay oo riwaayaad ku soo arooreen rabbi aragtigiisa mid waa suuratu qaaf oo ilaahay wuxuu yidhi lahum fiihaa lahum maa yashaa'uuna fiiha waladaynaa jannada wax kastooy doonayn bay leeyihiin baa la yidhie waxaa loogu darayaa muxuu yahay wax jannada ka sarreeyaoo rabbi inay arkaano subxaanahu wa tacaala aayaddii suuratu yuunusna waa lagu tilmaamay liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaadatun liladiina axsanuu kuwii iimaanka la yimid iyo camalka suuban alxusnaa jannay leeyihiin wa ziyaadatun dheeraad waladaynaa masiiduntii oo kaleeto weye haddaba aayaadkaana waa tilmaameen nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam toos baa loo weydiiyey oo waxaa rasuulka ilaahayow hal naraa rabbanaa rabbigaya ma arkaynaa markaasuu wuxuu yidhi markii aakhare la taga wey markaasuu wuxuu yidhi dayaxa oo afar iyo toban jooga oon daruuri ka sokaynin aragtidiisa miyaad isku ciriiriyeysaan ma isku rafaadaysaan oo ma isku dhibaysaan markaasa waxaa la yidhi maya riwaayadka qaarkood wuxuu yidhi qoraxda oon daruuri ka sokaynin aragtideeda ma ka shakiyaysaan markaasaa waxaa la yidhi maya saasoo kalaad u arkaysaan buuri aragti aan shaki lahayn oon iga durug iyo iga durug lahayn oon la isciriiryeynin oo qof waliba uu arkaya oo dadkii inay arkaan loogu talagalay ah baad rabbigiin arkaysaan buu yidhi culimmada muslimiintuna kutub badan bay ka qoreenoo uu ka mid yahay imaamu daara qutni kitaabu ru'ya ilaahay in la arkayo kitaab ka qoray haddaba masalada ilaahay in la arkayaay niman baa diiday oo ilaahay la arki maayay yidhaahdeen waa nimanka muctasilada iyo jahmiyadiiyo la yidhaahda weeye oo sababtoo ah ay aragti ilaahay in la arki kara maxay u diideen markii ay yidhaahdeen ilaaha ay rumaysan yihiin uu noqday wax maskaxun lagu hayo oon muuqaal iyo jiritaan yeelan karin oo wax sifaad oo dhan ay u diideen oo wax asmaa oo dhan ay diideen waxa uu noqday ilaah ay caabudayaani ilaah fil adhaani maskaxda lagu hayo inuu jiro laakiin markii runta loo soo dhaadhaco muuqaal iyo jiritaan aan lahayn haddii la yidhaahdo ilaahay aakhare indhaha lagu arkayaa jiritaan iyo muuqaal inuu leeyahay baa ka soo bixi halkii warkii hore wax lagu saleeyey asuura walhayuula way baabi'i saa darteed taana waa inay ku daraan muctasilada kutubtooda markaad aqriyaysaan mas'aladaa way idiin dusinayaane iyaakum mas'alatu ru'ya aakhiraah in la arkayo zamakhshari yaanu idiin dusinin fii tafsiiri lkashaaf ninkii raba tafsiiru lkashaaf inuu yeesho oo uu akhriyo oo luqadii iyo masaa'il badan oo faa'iidoo ku jira uu ka faa'iido xaashiyadii ama risaalada gaarkaa lagu daabacay ee alxaafid alcalaamati bni lmunayir alintisaaf mima fii kashaafi alghazaaliyi min alictizaal ah ninkuna aada luqada khatar ugu ahaa si aadan dareemaynin buu kuugu dusiyaa ictizaalka muctasilada ilan qadarkana way inkirsan yihiin markuu fasirayo qowluhu tacaalaa inaa kula shayin khalaqnaahu biqadar baa wuxuu rabaa waxyaaba ilaahay uusan sii qadarin baa jira inuu yidhaahdo laakiin uusan caddaynin oo si dadban kaaga dhaadhiciyo oo intaad iska cabto tafsiirka sidaad waxusi fasirto markaasuu wuxuu ku le inaa kula shayin khalaqnaahu abarkii ina miyaa mise waa ifatu kuli asaxiixu waa khabaru ina inaa anaga kula shayin wax kastaba khalaqnaahu waanu abuuray biqadarin baan ku abuuray saa kuguma macnaynaya isagu sifuu ka dhigayaa inaa anagu kula shayin wax kasta oo khalaqnaahu aanu abuuray yaa biqadarin ah hadalka uu xambaarsan yahay wixii aanan abuurisa qadar ma aha ujeedaduna intaa weye khalaqnaahu haddii lagu yidhahdo sifa kullun bay sifo u tahay ictizaal baa lagu qarinayaa laakiin de waxaa laga yaabaa inta dag badankii inaanay ku baraarugi karin laa tudrikuhu اlabsaaru wa huwa yudriku اlabsaara wahuwa alatiifu alkhabiiru si qaladu u fasiray markii muuse yidhi rabbi arinii andur ilayka qaala lan taraanii zamakhshari qowl shaad abuu maray wuxuu yihi lantu abadiya fi dunya walaakhira bay faa'iidaysaa muuse weligaa addunya khartan iyo arki maysid wey marka ilahi akhra la arki maayo marka waxyaaba badan saa darteed waxay kaliftay nuxaadi xataa ibnu maalik khulaasada kuma jirto laakiin kaafiyada inuu beyt gaara kaga hadloo yidhi qolole lan yidhi muabad bay faa'iideynaysaa rudda qowlkooda banaankaa lagu tuuray wadaaqada laga tuuray luqad ahaan xataa uma sugna marka zamakshar iyo ragga lamidkihi mas'aladaa ilaahayn aan la arkaynin bay ku hoosgelinayaan laga yaabo nin akhrisan jiray inuu la helo oo warba u hayninba zamakshar ilaah akhrin la arkayo inuu diidan yahay oo uusan rumaysnayn bilah akhrin la arkayo ilaahay aakharaha la arka yaa arkaya yaa arkaya markaan leenahay min alkhalqi aadamaha iyo mukalafiinta aqalaynkan ka hadlaynaa amaa muminiintu nusuustu waxay ku asaxday inay fii caraasaati اlqiyaama rabbigood banaanka qiyaamada ku arki doonaan marka la yidhaahdo litacbac kulli ummati maa kaana tacbud waxay caawudi jirtay har raacdo baa muminiintan oo munaafiqiinteeda ku jiraan baa soo haraya muslimka sheeganaya xadiidkaasi waa saxiixaynka oo waa sugan yahay taa haddii aad ogaato ahluliimaanku fi lqiyaamati way ku arkayaan rabbigood tii jannadaba inta aan la gaarin markii la kala dareero oo janno iyo naar loo kala galbadana ahluljannaha rabbi arkaya ahlunaarku se arki maayaan laakiin qiyaamada banaankeeda marka la joogo ahlujannuhu inay arkayaan muran ha ka keenin aakhiro marka janno iyo naar loo kala galbadana in rabbi ahlu jannuhu ay arkayaan ahlu naarkuna aynan arkaynin iyadana hadalba ha gelinin maxaa soo haray masalaa soo hartay ya inta aan naarta la gelin ahlu naarku ilahay qiyaamada ma ku arkayaan wey masaladaa waa mas'alo muran ka taagan yahay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin maalintaas gaalada lamaxjuubuuna waa laga qarinayaa daahirka aayaddu waa inaanay arkaynin xadiidkii bukhaariiyo muslim warinayeenna waa inay arkayaan maa minkum min axadin ilaa wasayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjumaanu walaa xijaabun xijaabna uma dhexeeyo qof kastoo idinka aadama idin ka mid a xadiidkaa daahirkiisuna waa inay arkayaan jamcintii baa qole isku qabtay laba qowl baa ugu mashhuursan qole waxay dhaheen maa minkum min axad minkum taasi muminiinta keliya ku dhacaysaa oo muminiintu way arkayaan wey gaal kuma jiro saa darteed xadiidku wuxuu ka hadlayaa muminiinta uun ilaahay inay arkayaan keliya qolena waxay dhaheen maya can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna waxaa loo jeedaa taa faslu qadaa'iga ma ahee maalinta qiyaama marka la qaybsamo kadib baan ka dhigaynaa bidalaalati hada alxadiidi bay yihahdeen oo qiyaamada inay ku arkayaan buu xadiid ku cadyahay waa masala khilaafiya oo bayna aimati sunna ay isku hayaan wey masalada labaad ee ka dhalan yaa arkaya rabbi muminiinta araki markii la yidhaahdo muminiintu ma wada arkayaan wey ma wada arkayaan waxaan uga jeedaa haweenku rabbi ma arkayaan wey waxalaga yaa su-aasha hariib inay idinku noqoto soo maa waa masale muran iyo dood ka dhacdeen nusuustoo dhan rag iyo dumar ma kala saarin laakiin masalada waxaan u sheegaybaa waxay tahay culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen haweenku kuma jiraan janno xataa hadday galaan waxa rabbi arkaya waxay kaliftay mas'aladii in kutub keligeed laga qoro imaamu suyuuti raxima allahu tacaala kitaabkiisa xaawi fi lfataawi risaalo waxaa ka mida la yidhaahdo walbaaniis اljulasaa miyuu ahaa fii ru'yat اllaahi lلnisaa haweenku ilahi inay arkayaan in la caddeeyo way u baahatay murankii ka dhashay in kitaab laga qoro marka masaladaa hadday idin soo marto waa qowl aad daciif u oon tabar badan iyo wax xujiya daliil a lahayn dadka odhanaya walow rag qakisaa yidhi qaar ka mida rag muxtaramiin ahoo culimmo madaxya waaweynaha ku jiraane waxaan sagaari ka birisan bay daliil ismoodsiiyeen muminiintuna rabbigood markay wada arkayaan rag iyo dumarba way arkayaan oo rabbiga subxaana wa tacaala way arkayaan intaas aragtidii guud aan kaga gudubno fii jannati اfirdowsi marka yaa lagu arkayaa bilabsaari indhaha lagu arkayaa nimankii jahmiyadu ay dhashay ee afraaqdoodii ahaa ee iyadu ku xuub siibatay ee ukuntoodiiiyo jaraafiimteedii ay qaybi ku hareen oo ashaaciriga kuwii lamidka ha ah baa waxay diidi waayeen ilaahay in la arkayo waxay ku qasbanaadeen marka inay qiraan rabbi in la arkayo subxaanahu wa tacaala ayib rabbi waa la arki laakiin adduunka markii la joogay ilaahay meel gaarahoo uu jiro iyo dhinac gaarahoo uu jiro male bay dhahayeen kor ma jiro meel walba joogow bidaatii baa loo jedaagow saa darteed ba waxaa lagu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kor ma jiro oo hoos ma jiro oo midig ma jiro oo bidix ma jiro oo horay ma jiro oo gadaal ma jiro waa tii ashaacirada ahayd wey jawharada tawxiidka iyo sanuusiyadii iyo alkhariida iyo cawaamkii iyo xayaatlislaamkii iyo wax waliba aan ku baran jirnay wey alkutubu sabca isku soo ururiyo alkutubu sabca isku dheh sabcata kutub baa la dhihi jira mataqaanaan iyadoo hal mujalla la isugu geeyeyo intaasaa waxaa dhihi jiray sabcata kutub laakiin raggii xeri hore aan soo marin ma soo akhrisan baan u malaynaya arrintii sidaas ahayd baa waxay rabaan inay isu geeyaan ilaahay waa la arki korna ma jiro xaggaana ma jira aggaana ma jira aggaana ma jira aggaana ma jira meel walbuu joogaa xagu kaa jira agu kaa jira bidaati agu kaa jira agu kaa jira agu kaa jira agu kaa jira haddii la yidhaahdo ilaahay waa la arkayaa nusuustu ma sheegin aadamuhu abuurka qaabkanay u abuuran yihiin muuqaalka in la dabagedin doono lama sheegin bal daahirka nusuustu waxay sheegtay adigoo lugahaaga iyo indhahaaga iyo madaxaaga la aakharayn lagu keeni doono janniyar naar la geli doono bay nusuustu sheegtay oo gaalada in lagu ciqaabi doono ba waxaa la sheegay in madaxa lagu socodsiiye soo ma xaggaa lagu sheegay haye adin soo dhaweeye isra furqaan suurat furqaan bay ahayd haye mise tabaaragta kale wey tabaaragta kalena way ku jirtaa soo ma afaman yamshi haddaba markii lagu lagu cadaabayo gaaladii madaxa in lagu socodsiiyo muminiintii caadi in lagu socdaan baa la gartay haddaba qofkii aadamaha ee socday indhow xaggay kaga yaalaan maqadaadkay kaga yaalaan mise wejigay kaga yaalaan xayawaanaadka sida iyo xaaska iyo waxyaabaa lamida qadaadkay kaga yaalaan indhow sooma adiga indhaha halkan ay kaaga yaalaan haddaad wax aragto waxaad aragtay gadaal miyuu kaa jiraa waxaad aragtay gadaal buu kaa jiraa aggaa hortaadii ama kor buu kaa jiraa sooma hadday qiraan nimankii ilaahay indhaha lagu arki ilaahay xaggaasuu jiraa iyo kornuu jiray ogolaadeen waxayna lahaayeen xagg iyo xaggaba uu jiraa dhinac keliya dhinac keliya yaa lagu tilmaamin marka maxay yidhaahdeen aakhara adduunka way ka duwan tahay markii la arkayo ilaahay jirkaagoo dhan baa daba iyo dacal wada indhan noqon qadaadkaaga iyo madaxaaga iyo lugahaaga iyo tibahaagaa wada indhan noqon baalla qodxaasaa kaaga wada istaagiyo dhinac kastaba isagoo ka ah waa arki meel walba joogowdii wey warnina tari aakhara wixii ma wadaan haddii hadaan kaba tagnay aakharana nusuusta diidadeeda ma nagu daba wadaan oo wax la yaab la noqotay rag badan oo ajilo aad taqaanaan iyo akhyaara baa ku sibqaday qaadi ciyaad iyo imaamu nawowi iyo rag baa ku sibqaday sharxu muslim ka xadiid ruya sharxayo baa ku yar sibqaday meeshaa iska ilaali haddaad aragto waxaadan dhihi wadaadada say wax ka noqdeen waadan yaabi qaadi ciyaad iyo nawowi meesha waxay sameynaya haddaad aragto yaabood dhiman marka allah ka dhaaf iyagana kullun qof kastaba yaraahu waa arkayaa ru'yatal ciyaani aragti bareed abuu arkayaayo aan mumugdiyo ma arkaysa iyo aan ku jirinoo si cad ahon ciday wax u dhexaynin kamaa ataa sidaa ku timid fii muxkami lqur'aani qur'aanka aayadiisa sugan waa kuwii aan aqriyaynay iyo wa fii xadiidi sayidi lanaami khalqiga sayidkoodii nebi maxamed ala slam xadiisa ku timid min hayri maa shakin iyadoon shaki ku jirin walaa ibhaamin mugdi iyo moodmadoobeyn iyo ismuutiisna aan lahayn wax laga shakii karaba aan lahayn ru'yata xaqin aragti run abay arkayaanoo riye iyo maaweelo ma aha laysa ayna ahayn yamtaruunaha kuwa ka shakisan ka shakeeya haba yaraatee ka shamsi sida qoraxda loo arkay u arkayaan oo saxwan sama badnaan joogto usii adkayo laa saxaaba duunaha wax daruurihi ayna ka sokaynin qorax sama banaan cir banaan joogtoon daruuri ka sokaynin say u arka sida loo arko aragti saa u waadix u ah baa loo arkaya ilahi subxana watacaala wakhusa waxaa lagu gaaryeelay biru'yati aragtidaas awliyaauhu ilahay awliyadiisaa lagu gaaryeelay fadiilatan fadli iyo gallad dheeraado ilaahay siiye wey waxujibuu waxaana laga qariyey acdaauhu waxujibuu acdaa'uhu calىa lugati akaluuni اlbaraakiis wey yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikaة biاlleyli wamalaa'ikaة biالnahaari aw mukhrijiyahum ficilkii faacilka lahaa maadaama faacilku uu jamc yahay in calaamat اljamci la geliyo baa lugaةu akaluuni اbaraakiis la akaluuni waga waa calaamaةu jamci albaraakiisu wey faacilkii maadaama jamcu yahay asalkana waxaa qaacidada caamka lagu ogaaya yuwaxad اlficlu maca tasniyati اlfaacili wa jamcihi qaama azaydaani qaamaa la dhihi maayo qaama azayduuna qaamuu la dhihi maayo soo mahay ilaa maa jaaa fii lugati akaluuni اlbaraakiis axaadiidtana labadaasaa la sheegaa yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun malaa'ikatun waa faacilka yatacaaqabuuna wowdan maxay tahay waaw ljamacada soo faacil ma jirtay may wowdii akaluuni اlbaraakiis way calaamatu jamcin weeye aw mukhrijiyahum xadiidka nabig alai slam markuu waraqata noofl u tegey tan nafti oo kaleeta ka dhig wuxuu yidhi waxujibuu acdaauhu waxujiba acdaauhu bay ahayd si beydku isu qabsado marka wasanku buu luqatu akaluuni lbaraakiisu mariyey marka waxujibuu waxujibuu acdaauhu acdaadiisiina waa la xijaabay sa waxaan u leeyahay wowgan iyo acdaauhu maxaa loo goday hadhow inaydan dhihino aragga qaari ku wareerin inkastoo laga yaabo waxaan sheegaya qaar inay ku wareeraan haddaba acdaada in laga xijaabayo kalaa ina maca rabbi yowmayda lamaxjuubuunada waa taynu masaailka hore uga soo hadalnay wakulu maa lahu min asifaati abatahaa fii muxkami اaayaati halkana saddexdan beydee soo socota sida nusuusta ifaatka iyo asmaada mowqifka aad ka istaagayso ku sharxay wakulu maa shay kasta oo lahu lilaahi u sugnaaday oo min asifaati tilmaamo uu leeyahay ah tilmaamahaasoo abatahaa uu ku sugay ilaahay fii muxkami اaayaati aayaadka quraannimadooda la hubo yaa sugan aw saxa ama ka sugnaaday fii maa qaalahu rasuulu salى اllahu alayhi wasalam hadaladii nabigu yiriye sunadiisa ku sugan faxaquhu xaqa iyo waajibka uu kugu leeyahay atasliimu inaad u hogaansanto daahirkaaga aad ugu hogaansanto wاlqabuulu baaطinkaaga iyo qalbigaagana aad ka aqbashoodan ka biyodiidsanaanin weye numiruhaa waanu marinaynaa dhagahayaga iyo carabkayagaba iyo indhahayagaba sariixatan iyadoo sidaa uga cad sifaad ilaahi inay tahay kamaa atad sidii ay ku timid maca ictiqaadinaa annagoo weliba rumaysan limaa macnihii iqtadad ay keentay lahu isaga macnaha macnaha ay leedahay alfaadanna annagoo sideeda u rumaynayna baanu afka carabkayaga iyo dhagahayaga iyo indhahayagaba marinaynaa oo waanu aqrii waanu eegi waanu dhegaysan macnaha ay keentay ee sifada ilaahay ana waanu rumayn sida u yahaanu u rumayn ilaahay sifaadkiisa haddaad aragto kitaabka qur-aanka ay ku sugnaato kow ama sunnada nabiga ay ku sugnaato sala allahu alayhi waalihi wasalam ilaahay tilmaantaas inuu leeyahay waajibka annagana saarani waa inaan u hogaansanno kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga sala allahu alayh waali wasalam markaan daahirka iyaga u hogaansaneen nidhaahna waan ogolaanay wixii ilaahay yidhaahdo ama rasuulkiisu sheegay sal allahu alayh wasalam muran iyo dood kama qabnadaasna waa inay xataa qalbigeennu ku degan yahay oo raalli ku yahay oo aad intaad biyo diiddo si aad uga hor timaadana weydo aynan laabtu kugugubanin oo aadan jiryaconin aimadii hore raggu wakiiciyo ka mid yahay baa meel iyadoo la fadhiyo oo qolo waxoogay jahmiyadii sunteedii qaba oo fayrus fayrus fayruskii hayo ay soo farfariisteen baa riwaayadii iyo asaaniiddii waxay soo mareen axaadiidu sifaat mid baa yar kurkuursadoo yar jiriyo cooday deedna qabandhacyaa qabatay show markaasuu wuxuu yihi wani alba jin baa ku hay yidhi marka hore waad fadhida aadka sifaatka markii la sheego sidii adigoo jin haya maxaad la jiriyoco buy nooga kaciya buui majliska ninka sunnada nabiga inuu maqlo aan rabin waa laga celi waa laga raacdeeyey hadda celi majaalis ka raacdeenaysa ma arta kacba la dhiji waraan noo baxa waa la cayriye waa la raacday sidii imaamu maalik la dhaafiyo ninka xerada iga bixiyo soo fadhiisan si fiican baa majliska looga raacdayn jiray nimanka sidaas macnaha waxaa looga jeedaa adiga rabbi subxaan rabbi kuma laha subxaan rabbi kuma leh jawaabtaadu waa haa soo nabi kuuma soo dirin jawaabtaadu waa haa wixii allah yidhaahda sow xaq ma aha waxaad leedahay haa wixii nabiga ka sugnaada cisa sow xaq ma aha haa adii wixii ilaahay ku yidhaahdo ama nabiga kuu soo diray kuu keeno soo inaad qaadatood aqbasho xaq laguguma laha waxaad leedahay haa inaad ka hor timaadoo diidda miyay kuu bannaan tahay maya ma dhici kartaa nabi maxamed inuu wax ka qaldamoo il duufo wuxuu leeyahay maya ilaahay inuu il duufood adigu saxda ma laga yaabaa wuxuu leeyahay maya ilaahay waxa sifadan ma sheegay haa nabiga ma ka sugan tahay haa maxaad ku diidan tahay waxbaas iga ah waxbaas iga ahdaa lagu diidan yahay su-aasha inay timaadaba ma aha maxaad ku diidan tahay maxaad rabtaa marka lagu yidhahda maxaa kaloon rabi lahaa inaad tirada wey waa inaan rumeeyo oon qaato waa inaad tiraa si imaamu shaafici la yidhi xadiidkan ma sugan yahay nabigu ma yiri markaasuu yidhi haa ma ku dhaqmaysaabaa la yidhi ma rumaysan tahay wuxuu sheegayo wuxuu yidhi yaa haada calaamaddii sunkii gaaladan yaad igu aragtaa wi saad ila hadlaysaa nabi maxamed warkan waa ka sugan yahay ma rumaysan tahay wuxuu sheegaya saad ii dhihi kartaa gaal miyaan ahay aniga halkaa wuxuu leeyahay nin nabi maxamed baa waxaan ka sugan yahay sal slam la yiri oo isna ogolaaday inuu nabi maxamed hadalka yiri sal slam oo haddana muran iyo dood ka qabaaye muslim ma noqon karo ma noqon kara muslim laba mid weeye inuu qofku uu yidhaahdo nabi maxamed wuu qaldamay sida inuu yidhaahda ma ahayn shakia uu kugu jiro ama ad ka shakisan tahay inuu qaldamay iyo waxaanuu sheegay wuuba sheegaye inuu xaq yahay iyo in kale inaad ka shakisan tahay labadaba waxaa la yidhahda carabtu waxay yidhahdaan laba arimood baa u taalloo qofkani axlaahumaa murun ka macaan baa ugu khadhaan kooda macaani ee sahlani baa khadhaar dacar ah haddii aad tiraahdo warkan inuu yiri baan warkan isaga ha yidhaahde inuu runtiita aan ka shakisanahay iyo inuu ku qaldamay oon wax baraarujiyey uusan helin baan ka shakisanahay diinta dhan baad ka shakisan tahay wey macnaheedu aayad qur-aan inaad haddaa ka shakisa inay sax tahay qur-aanko dhan waa ka shakisay soo maaha intabi marka haddaad tiraahdo ilaahay marka laga hadlayo sidan in loo hadlo ilahay sidanaa ka fiicnayd nabi maxamed saa in u hadla sidanaa ka fiicnayd adaa saxaya soo maha qalad bixin baad ku wadaa adaa eray bixin u samaynaya adaa luqadii ka yaqaana waxa ilaahay ku habboon tahay in lagu tilmaamo adaa ka yaqaana saas darteed isagu si aan fiicnayn buu hadlo adaa si xun si fiican aad doonaysa haddaad tiraahdo yaa salaam muslimnimadaadi waabay ahayd magac bay ahayd waa hore markaasaad tirahda waa horaa tagtay intaad waxaa kugu jirayna muslimba maad ahayn waa iska foorfoorsan jirtay saas darteed mar haddii nabigaaba yiri lagu yidhaahdo faxaquhu tasliimu waalqabuulu inaad hogaansanto oo aada aqbasho oo aad talada dhiibato oo wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allaahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri inaad tirahdo wey halkaa way halka lagaa doonaya inaad istaagto aayaadka sifaadka iyo asmaada ismaada iyo axaadiida asmaada iyo sifaatka sida ay tahay macnaheeduna yahay ugu hogaansan sideedaa ugu dhaqan muran iyo dood ha ka keenin luuqluuq iyo dabawareeg hadaydayn mar hadayba nabiga ka sugan tahay ala salaam ama aayad qur-aanaba tahay ha doodin waxaad leedahay in allaaha yuxibu ilaahay wuu jeclaada maymay ku jeclaada hadhihin oo yuxibu maxay tahay jacayl wey maymay yuhiibu dheh waa abaalmarya oo ilahay qur-aanka in allaha yuhiibu tawaabiina wallaahu yuhiibu lmuxsiniina muxuu ku dhihi waaye qur-aanka macnaheeda markaad tirahda yuxibu hadhihina bmanaa yuhiibu dheh yuhiibu baa kaga habboonayd weeye meesha ilaahay intii qur-aanka yuxibu tawaabiina wa yuxibu lmutaahiriina wallaahu yuxibu lmuxsiniina ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi yuxibu in la yihaahda ereygaa la cabiro yuhiibu baa kaga fiicnayd baad leedahay ilaahay luqada adimaa ka yaqaano u tilmaami macnaa waa il duufay miyaa ereygan ereygalaa ka habboonaayo adaa u sixi warsee wuxuu wadaa midba waxaad leedahay ilaahay sifaadkiisa aridaa baa kamida maya maya maya iraadatu hawaabi weeye markaasaa wuxuu leeyahay yardaa rida u leeyahay hadhihin markaasaa waxaad leedahay laqad radya allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka radya allaahu ilah yihi radya allaahu canhum waraduu canhum war waa sidee may yuhiibu in la yidhaahday ahayd yuriidu lihaabata warniyahu xaggeedu wuxuu wadaa ilaahay markuu yardaa lahaa yuiibu ilaa ka fiicneed miya adi maa u sixi erayga anigi ereyga ilaahay yihi ridaa u magacaabay ridaa haddaan dhaho maya maya maya saa looma baahna mid kalaad u iman waxaa le ilaahay sifaadkiisa waxaa ka mida inuu weji leeyahay may may may may may may may may muu ku leeyahay waxaad leedahay kullu shayin haalikun ilaa wajhahu wayabqaa wajhu rabbika duljalaali wاlkraami ma suura waleyl idaa yaksha akhirkeeda wamaa liaxad liaxadi min nicmati tujzaa ila btiغaaءa wajhi rabbihi اlaclىa ana lahu yada inuu gacan leeyahay may may may may fiir mushabiha buu ku leeyahay waxaad leedahay ilahay sowma dhihin bal yadaahu mabsuutataani labadiisa gacmood mafisan maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya labadeed gacmo ku abuuray yadullaahi id yubaayicuunaka waxay ahayd tabaaraka aladii biyadihi اlmulku yadullaahi fowqa aydiihim war ilaahay yad buu isku sheegaye maya maya hadhihin warya ee ilaahay adi maa u sixiyo sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa wuxuu isku sheegi lahaa adi maa ka yaqaan hortaad ilahay ma soo aragtay inuu yad leeyahay in kale maya nabi kale maa kuu yimidoo qur-aankan waxaan ahayn lagugu soo dhiibay maya qur-aanka sooma rumaysid kalaamka ilahi inuu yahay haa soo wada xaq ma ahaa erey qaldan ama qalloocsan ma ku jiraa maya yadullaahi seed leedahay maya maya maya nicmatullaahi qudratullahi in la dhahay ahayd ee ilaahay maadaa erey bixis iyo saxitaan u samey may may ilaahay yemiin midig buu leeyahay baa dhihi markaas acuudu billaahi min ashaitan rajiim markaas waxaad leedahay وما qدر اللaه حق qدره والأرض جaميiعا qبضته يوم القيامة والسماaواaت مطوyaaت بيميiنihi أعuuذ بالله aيadd ka cudbilaysnisabiyarya maysa in la dhaha maaha ee ilaahay maa qaldamay anigu yemiin buu leeyahay markaan ku idhi acuudu biالlahi baa tihi maطوyaaت biyamiinihi arwakaasa dheh acuudu biالlahi biyamiinihi baan sheegay lafteedii nabigaa wuxuu yihi alaيه الsلaة سلاam وkiltaa yadayhi yemiinu nabigu ma ka sugan yaha haa been muu sheegay maya maye kiltaa qudratayhi nicmatayhin la yidhahda bay ahayd oo nabiga maa qaldamay adama ilahay lagu tilmaami lahaa mid kalaad u iman waxaad leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa sifa fulaanuu leeyahay ilaahay waxbuu arkaa indhuu leeyahay markaasuu leeyahay cuudu billaahi wuxuu ku hadla dhegeysa markaasaa waxaad leedahay walitusnaca calaa cayni tajrii biacyunina aad quraan waay maka tiri maka leefleefi musxafka maysaa in la yihahda ma ahayn ilaahay maadaafka carabiga iyo xisaab ku habboon ka yaqaana miya ardaalnimada intay la egtahay fiiri marka adiga maxaa lagaa rabaa faxaquhu tasliimu walqabuulu walilaahi aakhara haddaad tiraahda yad buu leeyahay oo aakhara lagu soo istaajiye maxkamada lagu yihahda maxaad u tiri yad buu leeyahay oo tiraahda ilaahu adigu sowmaadan qur-aanka ku sheegin xujadaadu sowma cadda haddiisena tiraahda ilaahay yad ma leh oo ku yihahda limaa khalaqtu biyadaya adhiga maxaad ku diiday adin baa arka mise nabi kalaan kuu soo diray hadhow indhaha mirig mirig markaa ka meesha jamiya naarun baa yaallogow baa lagu luqluuqday gar iyo xaaji iyo ma yaalaan madax furasho ma leh walaqad jiitu minaa furaadaa wey waxaan ku wadaynin oon aakharada horteeda xujo kugu noqonaynin yaa lagu logoynin ninka waxaa la yidhahdaa aayad qur-aana ma tahay ama xadiis sugan ma yahay ha hadduu ku yidhaahdo waa kaneysay xertu dhi jiraan ka leef baa la dhahaa ani kuma qorin so aayad qur-aana ma ahaa ayadaad qur-aanka ama ereygaa qaldani dheh ama sidiisa u qaado marka waxaa lagaa rabaa numiruhaa waanu marinaynaa oo waanu ku wadaynaa carabka yagaanu marinoo waanu aqri dhagaha yagaanu marinoo waanu dhagaysan ishayadaanu marinoo waanu aqri sariixatan iyadoo sidaa u cadcad oon waxba laga bedelin kamaa atad sida ay ku timid yadullaahi sideedaanu ku dayn oo caynta isha ilaahay sideedaanu ku dayn oo maqalka ilaahay sidiisaanu ku dayn oo wax walbo ilahay isku sheega anagusha sidaanu u dayn maca ctiqaadinaa weliba annaga oo rumaysan lima qtadad wax kasta oy keenayso lahu lilaahi ilaahay wax kasta oo sifaad uu leeyahoo ereygaasi sheegayna sida uu yahay baanu u rumaysan waxay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waan soo marray nusuulka sooma amruhu waraxmatu waa soo degisay been u noqotay aansan lahayn waxay yidhahdeen yadullaahi qudratullaahi dheh ayib waryaada hadalkaa ma ku adkaysan kartaan baa la yidhi markaase waxay dhaheen haa waxaa la yidhi qudrada ilaahay waa imisa waxay idhahdeen hal qudro wey qudro waaxida limaa khalaqtu biyadaya labadayda gacmood labadayda qudro dhaha waa kane ilaahay baa laba qudro leh haddaad tidhahdaan calaa madhabikum waad gaalowdeen kufri weeye bal yadaahu bal qudrataahu car idinku dhaha mabsuutataani bimaa khalaqtu biyadaya labadayda gacmood mid dabada su-aal baan idin weydiinayba kaba soo qaad qudro in la yidhaahdo oo qudradu ay lababa noqotay ka soo qaad unkan dhan cir iyo dhun aadamiyo jin iyo malaa'ig nafley iyo wax jaamid ahba ilaahay qudradiisa ma ku abuuray dhammaantood mise kuma abuurin waxaa la yidhi dhammaantood uu ku abuuray ilaahay ibliis markuu ku leeyahay limaa khalaqtu biyadaya ibliis muxuu dhigi waayey wa ana khalaqtanii biyadayka maxay tahay khasiisada iyo aadam fadliga gaarka ee looga dhigayo limaa khalaqtu biyadaya hadday qudro tahay ibliis laftiisana qudro lagu abuuray maxayse tahay xadiidushafaaca souma sheeginee saxiixa ay bukhaari muslim ku yiilay in aadam loo tegi doono marka u horeysa uunku ay u tegi doonaan way dhihi doonaan ad aadam baa tahay khalaqaka allaahu biyadihi ma kugu abuuray iyagaba hadduu biyadihi qudratii looga jeedo ku abuuray kuwii kalena biyadi qudra ku abuuray aadam waxa fadligae gaarku le biyadii loo leeyay maxay tahay ma garanayno marka horeba ma garanayo waaga hore maxaa u dhihi weydi markii ay la soo ciirto wuxuu ku leeyahay yad haddaad tiraahdo ta khalqiga u ekaan war anigu yadan taliiqu bihi baan idhi adigu soomaadan dhihin ilaahay ashcari haddaad tahay maqal buu leeya haa maqal khalqiga u ekaan haddaan ku ihahdo maxaad dhihi waxaad dhihi maya ku yaliiqu bihi alla ya yad taliiqu bihi baan dhihi ka dab maxaa ka duway bal yaliiqu bihidan maxaa yaliiqu bihida kale ka duway may maqal baan ogol lah yidhahde annaga waxay ku dhihi markaa yad uu dadku sawiran karo uu dadku sawiran karo oon tan la yaqaano ahayn baaban jirinba adna waxaad tidhaahdaa maqal uu dadku sawiran karo oo kan la yaqaanee dhegta iyo duleel kale aan ahayn ma jiri taa maad qirta may may yaliiqu billaahi jala wacala adna yaliiqu billahi talanigama su yaliiqu billaahi jala wacala ifaadkii macaanida markaad usoo noqoto alridaa wاlxub maxaa u diideen baan idhi ilahay صifaatku ridaa wa صifaة اxubi inuu maxaba inuu leeyahay oo yuxibu الtawaabiina yuxibu اlmutaطahiriina yuxibu اlmuxsiniina intu kuntum tuxibuuna اllaha fatabicunii yuxbibkum اllahu ilahay uu leeyahay ilahay maxaba iyo jacayl inuu wax jeclaada maxaa u diideen waxay dhaheen maya maya alridaa wاlmaxaba waxaan u diidnay horta siyadaba aridaa ma taqaanaan bay dhaheen bal qaamuuska carabiga inoo soo qaba haye muxuu yahay wuxuu ku leeyahay alridaa riqatun fi lqalbi kow dabeec qalbiga ku dhaca wey waa garanay waalghadabna ma ogolin ilaahay hadiba allaahu calayhim ilahay baa u carooday mamay u carooday hadheen maxaa yeelay alghadabu halayaanu dami lqalbi dhiigga qalbigiisaoo karaa la yidhaahdaa ma waxaad naleedihi ilaahay baa dhiigga qalbigiisu karayaa waxaan idhi taa baan ka jawaabi doonaa idinkana qaamuuska inoo soo qaado iraada ma ogoshihiin haa iraada waan ogol lahay aliraadatu maa macnaha qaamuuska soo kala fur maylu lqalbi qalbigii baa leexday ee taba maxaa ku yeesheen maya wallaahi idinka neeyahow naga daaya de alkelbi miki yaaleynta midda kale alghadabu waalridaa macnihiisa sidiisaba ereyga waxa loo fasiraya waa aadame aadamahana waxaa loogu fasiraa macnaha uu isagu taaban karo waxna waa macaani ku tacalluqda waxyaabo daahiroo la arki karo maxna waa macaani ku tacalluqda waxyaabo baatinahoo qalbiya wax lamida erayada baatinka ku tacalluqay waxaa hadiyo goor lagu fasiraa raadka ay yeeshaan iyagii maaha saa darteed alghadabu marka lagu leeyahay khalayaanu dami lqalbi dhiiggii qalbigaa karay karkaasi caradii mehe caradaa karisay caradu waa waxa karkariyey karkarka laftiisa caradii maaha markii loo riqatun fi lqalbi baa dabcayana raalli noqoshadiibaa qalbiga dabcisaye wixii dabca laftiisa raalli noqoshaa ma waa waxa dabciye ama karkariyey wey biyuhu hadday karkaraan ma dabkiiba mise dabkaa karkariye caradu waa waxa kululeeyo ee karkariyey wey caraduna haddaba karkarintan la sheegayana si uunkuu kala duwan yahay khalqigu bay caradooduna waxay saamayn ku yeelaan u kala duwan tahay adiga qalbigaaga dhiig baa karay baa la yidhi soo maa qaamuuska waxa loogu qoray aadamaad tahay oo tanaad fahmi kartaa laakiin xayawaanaad carooda oon dhiig lahayn sooma jiraan dhiig maa karkaray marka kuwaas way caroodeenna waa laleeyahay caradu kullu daatin bixasabihaa wey say iyadu tahay kii dhiig lahaana dhiig bay karkarisay kaan dhiig lahaynna waa carooday hadday dhiigga karkaray caradu tahay waxaan dhiig lahayn maba caroodeen quraanjo iyo waxyaabaha weriiriga ama xukramidaa tiraadiyo carooday weligood lama arkeen waayo dhiigba ma lahaba dhiig karkaray ahayd inay dhiig karkaray carada halka waad ka garatayo laakiin mid waliba markuu caroodo saamayn isaga daatadiisa munaasiba ay ku yeelataa hadduu khalqigiiba caradiisa ay kala duwan tahay maxaa diidaya ilaahay wuu caroodaa adaban yaliiqu bihi inaa ihado wax diidaya ma laha wax diidaya ma laha walidaalika walilaahi almathalu laclaa wey waxa ay ku diideen saa darteed baa hore waxaan idiin soo idhi alkalaamu fi sifaati farcun cala alkalaami fi daati waa kow ashaaciro markaa isu timaadaanna waxaa lagu leeyahay qaacido labaad oo kaba sokaysatay baa lagu siin alkalaamu fii bacdi sifaati kalkalaami fii bacdin wuxuu le ilahay wax u arkaa arag waan ogolah o arag basaran yaliiqu bihi isaga u cunama haddii aad tiraahdo miisaan aadama haddii la saaro basar aan indhe iyo madow iyo cadiin iyo xiribe iyo wax qabanaya lahayn aadamaha nagu soo degdegayaan maskaxdiisa wuxuu leh may may may wax tashbiih la yidhahda ha ka sawiranin basaran yaliiqu bihi ayib waxaad leeya ilaahay weji buu leeyahay maya maya aadamuhu weji aan kanayn ma fahmayaan ee adiga saa labada kala hadalka iska daaye wajhan yaliiqu bihi dheh tashbiiha sawiranay sidii hore maad dahid halkii hore maad joogtid wax allaalay wuxuu iraada iyo samc iyo basar ilan sifaadkay sugayeen bay ashaaciradu ka mid ahay kuwan soo ma faqudratu iraadatun samcun basar xayaatun alcilmu kalaamun istamar soo ma hayn lahu sifaatun sabcatun tantadimu caqaidulcawaamkan waxu dhihi jiray faqudratu iraadatun samcun basar xayaatun alcilmu kalaamun istamar marka sifaadka ay ogolaayeen iyo kuwan waxba ma kala duwana taa inay wada diidaan laba mid soo galaa la dhihi sidii dariiqii jahmiyadii sifaadkao dhan wada diiday mara halka aynu ka wada hadalno saaad kuwan u ogolaateen kuwan u ogolaada waxba ma kala duwane numiruhaa waanu marinaynaa maqalka yaga iyo indhaha yaga iyo afka yagaba sariixatan iyadoo ku cad kamaa atad say u timid iyadoo u cadcad maca tiqaadin annagoo rumaysan limaa lahu wixii alle ay iqtadaad u keensatayoo sifaadkiisa ay xambaarsanayd min gayri taxriifin walaa tacطiilin wagayri takyiifin walaa tanfiilin afartaa midna samayn mayno taxriif samayn mayno oo ereygii macno uusan lahayn u saari mayno taxriifka waxaa la yidhahdaa ereygii oo lagu fasiray macno aanu lahayn sifaatka intaan la gaarin aan amilo kale idinka siiyo kii suufigaha dadka wacdiyey ee aayadaha qur-aanka taxriifiyey oo kaleeto wey farjic ilbasara hal taraa min futuurin samadaa laga hadlayey samada bal aad u eeg wax dildilaha inaad ku aragto dad buu rabaa xoola inuu kaga daadsado qiyaamada haddaad waxsiisaan bal cadaabka ka badbaadaysaan u dhaho markaasuu wuxuu leey farjic ilbasara ninkii joogay baa ii sheegay goobta fagaaraha taagnaa goobtuu ka wacdinayey iyo qoladuu u wacdinayeyna haddaan sheega waxaan filayaa boqolkiiba toddobaatan idin ka mida way garan marka sheegitaankeedu faaida male lakin ninkaan ii sheg allah naxariisto u dhintay wuxuu yidhi farjic ilbasara ishaa farta la iska gelin taxriifka intuu lageyay fiiri hal taraasaa laysaga tegi maaye min futuurin furjuq baa laysaga si laska soo ninkii maanta ziyaarada bixiyo baana badbaadi si neefaf geel iyo xoolo loo helo kaasoo kale taxriif baa la yidhahdaa waxaa ka mida kii masaajidka ka istaagay ee yidhi ilaahay wuxuu yidhi fankixuu tukada maa taaba lakum manaa laba salaada subax wey waulaaa saddex salaada maqrib wey minanisa xaggees ka bare war rubaac nin baa istaagay hebel ilahay baan kugu dhaariye mufankixuubaa tukada fankixuu guursaday ahayde mufankixuubaa tukada ilaahay baan kugu dhaariye muyir baa la yihahdaa midna wuxuu yidhi waylun likulli kana ninkii yidhi waan fadhiyaa ii sheegay tafsiir buu akhriyay magaaladii sheegi maayo in la gartaa laga yaabaa ninkii waylun likulli humazatin lumaza waylun cadaabbaa likulli humazatin iyo lumazatin u sugnaaday buui waa laba nin oo qurayshi ahayn buri magacyadood nin baa yidhi war sheekh xageed wuxuu wadaa hus buu yori aamus wiilashan yararkee hadda meel walba indhaha falaha ka gelin waa tafsiir tafaasiirta ka mid eh mumasad iyo lumasad laba nin magacood buu rabaa inuu ka dhigo taxriifka lagu la sheegayaay waa macnaha waxaa ka mid a baabkaynu ku jiray sifaatka haddaynu soo gallo limaa khalaqtu biyadaya qudro in la yidhaahdo baa ka mid a taxriifkii oo gacanta ilaahay qudra loo bedelo waxaa ka mida in la yidhaahdo استوى على العرش استولى نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدة تاني استولى الله كان لغو دريو ونونت يهود حطة دم بداف انتي لها ليري اي نون قدرين قمن دي مرنا دهن ولا دم بداف ويديز دم الهي قمن كرنا دهن كان وحالي الهي عرشه كسر مري واتكاضا وقبص ديور تحريف يا مركب تحريف انه السمين مينو asmaada ilaahay iyo sifaatku macnihii ay lahaayeen macno aan ahayn u leexin mayno taa waxaa la yidhaahdaa laa min hayri taxriifin iyadoon macnaha erayada la bedelin kanu ereygii lafdigii waa ogol yahay laakiin macnihii buu meel daran oola leexday walaa taciilin annagoon taciil samaynin taciilna waa ereyga oo tidhaahdo wax macno iyo nuxuro uu xambaarsan yahayba maba lehba ilaahay samiicun wey oo caliimun wey oo basiirun wey oo qadiirun wey oo khabiirun wey oo latiifun wey oo xakiimun wey waa magacyo aan macno lahayn niman baa halkaa istaagay war caliimun min alcilmi miyaynan ahayn maya xakiimun min alxikmati miyaynan ahayn maya samiicun min asamci miyaynan ahayn maya basiirun min albasar miyaynan ahayn maya qadiirun min alqudra miyaynan tusayn maya adiga magacaaga soo meegaag laguma yidhaahdo ha meegaag wax macna miyaa looga jeedaa maya ilahay magaciisa markale tiri wax macnaa loogama jeedo waa magacyo qallafsanoo wax macnaaba lahayn war erayadan macna leehin may may erey qalqallalan oon macno xambaarsanayn weeye taasi waa taciil waxaa ka mid a dhinac kalena u noqon sifadii ilaahayay ereygu xambaarsanaa oo ilaahay sifadaa maleh la yidhahdaa bilaa sifa wey saa darteed waa ku lagu yidhi ilaahay sifa maleh marka la yidhaahdo almucailu yacbudu cadaman waxaan jirin buu caawudaya baartaa hore uga soo hadlay marar badan wagayri takyiifin labadaa qolo taxriif iyo taciil waxaa lagaga cararayaa kuwa sifaadkii ama alfaadda macnoba u diidan oo mucailada ah ama macno ogol laakiin aan ahayn kii macnuhu ereygu lahaa aan ahayne macno kale u leexinaya marka masalada labadaa qaybood waxay ku salaysan tahay mucailada iyo taciilku ereygu wax macno ahba ma leh wey qolana waxay leeyihin may eraygu macnuu leeyahay laakiin kii loo yaqiine ka muuqday ma ahane mid kaloo annagu aan isla garanayno wey mid kaloo aan isla garanayno aan isla garanayno wey saa darteed bay taxriifka ku magacaabaan mararka qaarkood ta'wiilka faasidka a taxriif la yidhahdaa ta'wiil faasidna waa la yidhahdaa labadaa qolo waa qolada sifaadka diidan ama aslanba macnaha diidan ama macnihii saxdaa diidan qolo kaloo laba ah oo iyagana alfaadi iyo macaanidoodaan ogol laha yidhi laakiin aan ku ekaanin ee gudbay baa halkan qaybtan laga hadlaya wagayri takyiifin adiga oon qaabaynin kayfiya waxaa la yidhaahdaa kursigani saasuu eg miiskani saas iyo saas iyo saas iyo saas u egyahay inaad tidhaahdo inaad miis tidhaahdana waa magiciiyo macnihood ogolaatay inaad tilmaanto ood qeexdo inta u eg yahay sida u eg yahay intan tallaabe uu yahay intan udhune uu yahay intan mitire uu yahay inuu wareegsan yahay inuu afargees yahay inuu sadexagal yahay aad tilmaantaa la yidhahdaa takyiifkaasi wuxuu xambaarsan yahay waxaa lagu yidhaahda soo hoosgala kunhu shay laa tabluqu lawhaabu kunha daatihi kunhigu waxaa la yidhahdaa gidaarkan wuxuu ka samaysan yahay ka kooban yahay haddaba annagu ilaahay waxbuu maqlaa baa nala yidhi waxbuu maqlaan ogol lahay maqalna waa naqaan laakiin sidaasuu u maqlaayo kanuu leeyahay oo kanuu ku maqlaayo waxaasuu ku maqlaayo waxaasuu ku maqlaa annaga dhihi mayno ninba waxaa la yidhi ilaahay weji buu leeyahay kuwa wuxuu ku leeyahay wejigiisu sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaasuu u egyahay war maxaad ku garatay waa laska garanayaa adi ma aragtay maya ayad maa kuu sheegtay maya xadiid maa kuu sheegay maya ee wejigaasaa wejigaasaa iska ah takyiifka haddaba waa inaad tiraahda ilaahay istawaa cala alcarshi arshuu ka sareeyaa inaad tira halka saa togto meesha saan uga koreeya ma aragtaa oo tilmaanka bixisa sii faahfaahsan oo kitaab iyo sunno midna kuu sheegin annaga taa geli mayno ilahay carshigiisa waa ka sareeya waa ka sareeya waxbuu maqlaa wuu maqlaa see u maqlaa allahu aclam ani laima sheegin haddii lai sheega waan waan raaci lahaa ani sideedaba horta waxaan ahay nin diyaarsan oo wixii rabbigiisa iyo rasuulkiisa sal slam u sheegaan horay u raaca marka labaad waxaan ahay nin digtoon oo meel aan loo dirsanin iyo waxaan loo dariiqaan loo banaynin inuu madax madax isugu tuura aan doonaynin aniga qif xayu waqafa bika nas wey intanaan la ii sheegay intii baan ag joogi in kaleaan ogaadoo la igu daray intii baan raaci waan durki waxaan ku durkaan garan waayey gebis ka tuuri maayo qola labaad baaba kasii dartay walaa tamiilin tamiilka maxaa la yidhahdaa ani oo kaleeto wey inuu yidhahdo sidii hishaam bin axakam raafida laga sheegayey ilaahay waa toddoba taaka buu yidhi oo taakadayda ah dherarkiisu muqaatil ibni sulaymaan ninka mufasirka tafsirka halkiisa lagu soo qaato iyo rag badan laga sheegayo ama ay meelo badan ku tilmaam wuxuu ku leey tamhiilku waa inaad tiraahdo ilaahay yad buu leeyahay ka yadii gacanteeda oo kaleeta ah walahu wajhun ka wajhi fulaanin hebel buu wejegya inaad tiraahdo warmaa ka daysi walahu caynun ka cayni اlbashari indhaha indhaha aadamahoo kaleetuu leeyahay warma aayad baa sheegtay ka cayn ilahay wuxuu inay tusay marka ilaahay aadamihiisana ma shabaho sifaadkiisa iyo asmaadiisana waa leeyahay baa aayad quraana si cad laynoogu sheegay halkaa inaan istaagnaa laynaga doonaya aayaddu maxay ahayd laysa kamilihi shay wahuwa samiicu lbasiiru bal qowlunaa hadalkayagu iyo weedh iyo oraahdayadu qowlu aimati lhudaa aimadii hanuunka hadalkii ay yidhaahdeen weeye tuubaa waxaa janno iskale iyo barwaaqadeeda liman qofkii bihadyihim hanuunkii dadka aimadii hore iyo saxaabadii iyo salafkii ahaa qad ihtadaa ku hanuunay ninkaasaa ilahay agtiisa janno iyo khayr ku leh wataa ilaahay dadkii dadkaa sida wanaagsan ku raacayna qur-aankuu ku sheegayba wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaari waaladiina itabacuuhum kuwa raaca jidkooda biixsaani wanaag kuwaas suurat lxashrina lagu sheegay inay ku ducaystaan ilaahyiyo dadka inaysan aadi dhex dhigin ilaahay wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina u dembi dhaaf aladiina sabaquuna naga horeeye walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu ilaahu qalbiga yaga dadkii hore muminiinta cuqdada iyo xiqdi ha u gelinin baynamaa ilaahi suuratum wa suuraة اlfatxi aakhirkeeda lagu sheegay kuwa khayrbeelayaasha intii hore inay cuqdad u qabaanoo ciil u buuxaan maayadi liyakiyada bihim lkufaar gaal baa ka carooda muminna wuxuu ku ducaystaa ilaahay qalbigiisa xubaatada nusan u gelin dadkaas kuwa jidkoodaan raacayna wey wasami ku magacow dan nowcan nooca kan oo min atawxiidi kamida tawxiida ihbaatin ku magacow bilaa tardiidin adoon waxba hadal ka celcelinin oon soo warwareegin tawxiid ihbaat iska dheh almacrifatu walibaatu adoon waxba soo celcelinin tawxiid ihbaat isaga koobso laa tatabichaa qad afsaxa alwaxyu waxyigiibaa caddeeyo shaaca ka qaaday almubiinu ee caddaynayey baa canhu can hada tawxiidi oo shaaca ka qaaday ee faltamis ilhudaa hanuunka dalab almuniira oo ifinaya hanuunka jidka ku ifinaya minhu min alwaxyi kitaabka iyo sunnada ka raadi meel kaloo luuqluuq iyo jirooyin ha aadin falsafafilosof baa saa yidhi yaan laguu sheegin laa tatabicha raacin aqwaala kulli maalidin mid kastoo madax adag oo madax adayga ku murxa gaamuri oo gaatiroobay ha raacin qaawin oo dhumay oo mudilin dadka baadiyeynaya oo dhuminaya maariqin diinta ka siibtay oo ka dhexbaxay mucaaridin ku adkaysanaya ku madax adag nin madax adag oo ku madax adagii ku murxay oo gaatiroobay oo meel khayr ka galaba aan lahayn kalkuusi mujakhiya noqday isna jidka ka lumay dadkana luminaya warkiisa ha dhegaysanin nin hanuun lagama qaato dadkaase kitaabka ilaahay iyo sunada nabiga ee sugan alai slam baa hanuun iyo xaqa laga doontaae iyaga ka doono falaysa ma ahaanin bacda radida tibyaani caddayntaa kitaabka iyo waxyiguu caddeeyey haddaad diidda kadib mihqaalu daratin dara waxu dhigmo oo min aliimaani qalbiga kuma jiro gaal baa tahay wey ilaahay asmaada iyo sifaadkiisii waxya qur-aanka ku qeexay nabiguna aad u faahfaahiyey haddaad tirto waxaasoo dhan yeeli maayo aad tiraahdo afka haddaad rabta ka sheegee islaam ma tihid urkaagana wax iimaana kuma jira buu yidhi waxba ha islugoyn waa halkaasaan ku daynaynaa sal allah wasalam calaa muxamadin wala ali saxbi wslim macnaha yaan la fudaydsanin waxaa nuxurka loo jeeda lafdiga loo xifdinayo macnaha in lagu hayo lagu ilaaliyo wey qaala الناadim raximه الlahu taعaalى faصl في بيان النوع الثاني من التوحيد وهو توحيد الطلب والقصد وأنه هو معنى لا إله إلا الله هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا وقد حوته لفظة الشهادة فهو فهي سبيل الفوز والسعادة من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه intaa insha allahu tacala waxaynu ka gaarno buu cashirkeenu ku saabsanaan doonaa haddii alla yidhaahdo baabkan wuxuu kaga hadlayaa waa kii baabkii hore ama fasalkii hore marka uu soo bilaabayey waa kii uu yidhi awalu maaji waajibin cala alcabiidi macrifatu araxmaani bitawxiidi id huwa min kuli alaawaamiri acdamu wa huwa nawcaani ayaa man yafhamu noocii koowaad buu ka soo hadlay ama towxiid اlasmaaءi wالصifaati la yidhaahdo iyo towxiid الrububiya oo isku jira dheh ama towxiid اlihbaati wاlmacrifa dheh ama towxiid اlihbaati dheh saddex eere magacyo loo yaqaano wey qaybta labaadi waa towxiid اlqasdi wاطalabi ama towxiid اluluhiya midaa tiraadaba bimacna alqasdi waxaa looga jeedaa niye towxiidka u baahan weeye iyo ikhlaas buu u baahan yahay wاalabi wax la iska dalbay weeyo ilaahay addoommadiisa uu ka dalbay inay isaga ku caabudaan oo ku keli yeelaan haddii si kale loo yidhahdo towxiidka qaybta noocanihi waxaa weeye ilaahay qaybtii horena waxay ahayd ilaahay inaad kelinimadiisa ugu qirto isaga daatadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa oo rubuubiyada iyo asmaadiisa sifaatka ahayd qaybtan labaadna waxaa weeye adiga afcaashaada iyo falka adugu aad samaynayso ilaahay keliya inaad ugu dhowaato cibaadadaada oodan wax kale la wadaajinin kan dalabku waa ka adiga lagaa doonayo marka towxiid اlqasdi wاalabi ama towxiid اalabi wاlqasdi dheh ama towxiid اluluhiya dheh ama towxiid اllahi biafcaali اlcibaadi dheh addoommada afcaasha ay samaynayaan inay ilaahay keliya ula qastaan ay ku caabudaan oo aanay salaadii iyo soonkii iyo sadaqadii iyo gowricii iyo cibaadaadkii aan rabbi cid kale lala wadaajin baa laynaga doonayaa tanina aad bay dadka aadamuhu u dhiiqdeeno waana halka ay halganku iyo dagaalka iyo jihaadka rususha iyo dadka diidani waxa uu ka dhici jiray ugu badan ayaa tan ahayd wa annahu tawxiid اlqasdi waa alabkaan sheegaynaaye huwa macnaa laa ilaaha ila allah alla xaq lagu caabudan allah ahayn ma jira wey lagu caabuda marka laleeyahay waa cibaadadii innaga inaga soo fulaysay ama qowl ahayd ama fal aan samiyo ficil aan samaynayna ahayd ama qasad iyo niyo qalbigeena gelaya ahayd haada alamru haada arrinku saas weeye وثاني نوعي التوحيد توحيد لبديسa نوعka لabaadina إفrاad رب العرشh رب العرشh oo laga keli yeelaa la yidhaahdaa can nadيidin wax ufacaho u dhigma oo la garab istaajiya inuu jiro in rabbi laga keli yeelo oon wax lala wadaajiyaayey cibaadada jirin wey ifraadkii rabbi la keli yeelayay buu sii fasiro wuxuu yidhi an tacbud allaha ilaah inaad caabudo weeye ilaahan waaxidan isagoo allah keliya ah muctarifan adigoo qiraya bixaqihi xaqii uu kugu lahaa laa jaaxidan oo aan diidaynin oon dafirsanayn xaqulcibaada uu kugu lahaa in dadka laga doonayo ilaahay wax la garab dhigay inay ka ilaaliyaan ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegayo siyaabo badan iyo qaabo badan iyo erayo badan baa lagu cabiray mar waxaa la yidhi lafdigan uu sheekhu isticmaalay baa la isticmaalay wa suuratu lbaqara ilaahay waa kii ku lahaa falaa tajcaluu lilaahi andaadan kuwa ilaahay u dhigmood garab dhigaysaan ood cilmigiisi iyo awooddiisi iyo risqigiisi iyo tasarufkii tadbiirkiisa aad siinaysaana yaanay dhicin kuwaad rabbi barbar dhigaysaanoo cibaadadiinni iyo qasadkiinni iyo rajihiinni iyo khawfkiinni iyo istiqaasadiinni iyo isticaanadiinna aad sida rabbi oo kale aad u weydiisanaysaan ood naxariisna ka rajaynaysaan ciqaabkoodana ka baqaysaan ood iyaga gargaar iyo ilmi iyo xooli iyo adduun iyo badbaadaba weydiisanaysaani yaanay dhicin arrintaa abwaab badan oo soo socota baa lagu faahfaahin doonaa marna ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay dadku shirkiga inay iska ilaaliyaan wacbudu llaaha walaa tushrikuu bihi shay-an waxbana hala wadaajinina marna ilaahay marka la tilmaamayey baa waxaa la yidhi walam yakun lahu kufuwan axadun marna dunida maamulkeediiyo rabbi inuu keli ku yahay saa darteedna cibaado ku mutay baa siyaabo badan oo kala duwan loo sheegay nabigeena alai slam markii la weydiiyey ayu dembi acdamu xadiidka saxiixa ku yeelay ibni mascuud nabigu waa kii la weydiiyey dembi ilaahay laga galo maxaa ugu weyn wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wahuwa khalaqaka ilaahay waxaad barbar dhigtay inaad u samayso ood ku lamaanayso isagoo isagu keligii ku abuuro wax kula abuuray aanay jirin haddaba an tacbud allaha ilaah inaad caabudo weeye ilaahan waaxidan isagoo alla keliya ah ilaahay keligii in la